فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqooni iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah goormee ayuu dhacay duulaankii loogu magac daray sawiiq maxayse ahayd sababta loogu bixiyey magacaas kelimad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah maxaan ka ognahay qiimaha masjidka barakaysan ee al aqsa uu ku leeyahay diinta islaamka iyo waajibaadka kaga aadan dadka muslimiinta ah maqaal wacyigelin ah oo arrintaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta sagaalaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka goormee ayuu dhacay duulaankii loogu magac daray sawiiq maxayse ahayd sababta loogu bixiyey magacaas waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد أحداث الشهور dhacdooyinkii bilaha ayaan ku jirnay xalaqadeennan waxaan kaga hadlaynaa dhacdo weyn oo dhacday bisha dulxaj sanadii labaad ee hijriyada waa qhaswatu sawiiq duulaankaas loogu magac daray saloolka ayaa waxay dhacday bishan oo kale hadda aan ku jirnay dilxij sababkuna wuxuu ahaa abu sufyaan bni xarb oo ah hogaamiyihii xilligaas ee gaalada ayaa wuxuu nadar iyo sharad ku maray inuusan qubaysanaynin ilaa uu ku duulo nabiga sala allahu calayhi wasalam waa nadar baatil ah lagula dagaalamayo afdal rusul wa khayru khalqi illaahi sala allahu calayhi wasalam shareecada ilaahay looga soo horjeedo isagoo marka fulinaya sharadkaas iyo nadarka uu galay abuu sufyaan soo baxay isagoo laba boqol oo ciidana wata oo quraysh ka mid ah si uu fuliyo oo uga markaa beri noqdo dhaartii iyo nadarkii uu galay dhanka najdiya annajdiya ayuu maray ilaa uu soo dhaqaaqay oo buuraha thayb la yidhaahdo uu yimid oo magaalada madiine xoogaa u jira halkaas buu ciidankii dejiye habeenkii buu soo guureeyey nimankii yahuudeed ee magaalada madiine qayb ka mida degaan reer banu nadiir ayuu habeenkii ku soo guuriyey xuyay ibnu akhdab ayuu albaabka u garaacay xuyay marka nin aad u cabsanaya wey ile rag asaga lamid aha la cunay ikhtiyaar lagu dilay wuxuu yihi qofkan guuraynahaya ee saacaddan guriga kuu garaacaya cabsi baa wadnuhu fug yidhi albaabkii inuu ka furo uu u diiday abuu sufyaan waa isaga tegay wuxuu aaday salaam ibni mishkam mid la yidhaahdo oo ka mid a isaguna odayaashooda weliba raggii markaa kaydka iyo bangiga u hayay buu ahaa oo waxyaalaha ay ugu tala galeen xilliga ay masaa'ibtu dhacaan ayuu qaabilsanaa marka markii uu soo gargaraacay isagu waa ka furay martiqaadna waa u sameeyey wuxuu kaloo u sameeyey inuu uga warbixiyo xaaladdu meesha ay marayso iyo sidaa wax yihiin iyo deegaankan xaaladda ka jirta iyo dadku meelaha ay kala joogaan hawshii dhammeed ayuu siiyey warbixin toosa abuu sufyaan markuu warbixin helay martiqaadna uu helay waa dhaqaajiyey isla habeenkii dadkii la socday buu aaday rag buu marka diray ciidan ah ile xog buu haya xogtii markuu siiyey magaalada madiine meel ka mid a ayay raggaasi tageen quraysh ka mid ahaa ee gaalada ahaa meel curayd la yidhaahdo ayay tageen marka waxay gubeen meelaha beero ku yillay ayay dab ku qabteen laba nin oo nin uu yahay ansaari ninna uu gacansaar la lahaa oo gaashaanbuur la ahaa ayay ugu tageen beerihii labadii nin bay dileen kadibna waa dhaqaajiyeen marka waa qaab fawdo ah oo laga warqabin ayay magaalada ku yimaadeen arrintii markay dhacday isla markiiba khabarkii waa gaaray nebiga sala allahu aleyhi wasalama nebigu wuxuu go'aamiyey nimanka in la raacdeeyo isagaana soo baxayba isla markiiba waa dhaqaaqeen ilaa meel abbaar jirta ay tageen nimankii aada loo raacday waa laga daba tegi waayo aad bay u carareen ile waa niman cabsanaya oo fahansan ragga ay u tageen rag ka haraya inaysan ahayn meel markay qarqura kadri la yidhaahdo halkaasay uga dabatay ay gaareen nebiga sala allahu alay waslm saxaabadiisa iyagoo raacdaynaya ciidankii gaalada ahaa markii la waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam halkaas ayuu ka soo laabtay abuu sufyaan iyo kooxdii la socotana waa carareen labaday jeediyeen ayagoo weliba saadkii ay wateen iska daadinaya si isu fududeeyaan waa dhaqan gaala weligeed ay lahayd ilaa haddana ay leedahay wy inay isfududeeyaan laakiin saala saaleeyama lagaaga haray wy saadkii oo markaa u badnaa salool ay soo dubteen oo rabe inay safarka iyo jidka ay ku maraan ayay daadiyeen si markaa badbaado ay u helaan muslimiinta ay uga cararaan markii halkaa la gaaray nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadii la socota su-aal bay weydiiyeen rasuulka ilaahayow dagaalka had dagaal ma aanan gelin cadowgii baan raacdayn cadowga naga fakay arrintaa khaswo iyo duulaan ajarkeed ma ka helaynaa w oo ma tahay khaswo aan galnay nabi wuxuu yahaa nacam waa ka helaysaan markuu nabigu sal alla alay slm magaalada madiina uu ka tegayey wuxuu ku sii dhaafay bashiir ibni cabdilmundir abulubaaba saxaabigaas uga tegay inuu hawsha kala wado muslimiinta inta nebigu sal allau alay wasalam ku maqan yahay khaswadan iyo duulaankan lagu raacdaynayo gaaladaa fulayaashaah soo dhuuntay waxaa la isweydiiyaa marka ghaswadan maxaa loogu magacaabay ghaswatu sawiiq waxaa loogu magacaabay baa layidhi gaaladu waxa u badanoo maalinka ay ka carareen iyo zaadka ay qubeen wuxuu ahaa sawiiq wey marka sidaas waxaa loogu baxshay ghaswatu sawiiq baa loo baxshay halka marka waxaan ka garanaynaa gaaladu hadda waayahan sidaasay sameeyaan sida kuwan bangarafta la yidhaah oo kale meel bay habeenkii kusoo dheelmanayaan haddii muslimiintu ka war helaan loo loo qabanqaabsado oo loo tashado si laysaga celin lahaa ama loo raacdayn lahaana isla markiiba waa cararayaan si aan loo soo gaarin cagahay wax ka dayaya marka dagaal iyo inay kafool kafool dadka muslimiinta ay u soo aadaan waa ku adag tahay marka dhaqankaasi waa dhaqan horena ay u lahaayeen maantana ay leeyihiin marka gaalo xilli ay joogtaba kama daalayaan ama kama joogsanayaan dadka muslimiinta inay shirqool u dhigayaan waxaa la doonayaa in laga digtoonaado dadka muslimiinta ay noqdaan dad soo jeeda oo xadirkooda qaata iyo digtoonidooda oo meel cidlaah iyo baylah ruuxa muslimka in laga hela ma ahan meelaa cidna joogin keliguu iska aado iyadoo laga warqabin ay dhici karta cadow markaa inuu xog ka helo kadibna ay ku soo dheelmadaan isagoon ka warqabin dadka muslimiinta marka waa inay iskaashadaan iska warqabaan la socdaan cadowgooda dhaqdhaqaaqiisa iyo meelaha uu damacsan yahay inuu soo gaado si markaa waxa weye looga hortago hadduu cadowgu dareemo in loo diyaarsan yahay ma soo baxayo mana su-aadi karo meesha iskumana hadlay karo laakiin habacsanaan iyo kala daadsanaan hadduu dareemo hadda fursadahaasi waa dilla dagaalan uu ka faa'iidaysanayaa marka waa inaan cadowga u foojignaanaa ku dayasho nabiga sal alla alay slam ku dayana cadowga aan raacdaynaa aan daba kacnaa in markaa waxa weeyaan la raacdeeyo oo laga daba tago fulayaalu weeye qalabkooday ka cararayaan hubkooday ka cararayaan waxa weye mid kastaa wuxuu isleeyahay annajaata annajaat allow i badbaadi ord bay bilaabayaan waana waxa lagu yaqaano gaalada saliibiyiinta iyo murtadiinta kabaqaadka u ah dhaqankaasay leeyihiin insha allahu tacaala kelimadeenna intaas ayaa kusoo gebangebaynaynaa washakara allah xusna istimaacikum wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود
شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay qiimaha masjidka barakaysan ee al aqsa uu ku leeyahay islaamka iyo waajibaadka kaga aadan dadka muslimiinta ah waxaad kusoo dhowaataan maqaal wacyigelin ah oo arrinkaasi ku saabsan muxsin xasan ayaa inoo soo jeedinaya waa maqaal wacyigelin ah oo uu qoray daaci muslim ah oo lagu magacaabo taysiir maxamed kaas oo uu kaga hadlayay masjidka barakaysan ee al aqsa iyo waxa kaga aadan bulshada muslimka ah iyo dhallinyaradeeda uhiilinta masjidkan barakaysan maqaalka ayaana ku bilowday sida tan waa masjidkii labaad ee laga taagay dhulka waxaana ka horreeyey oo keliya masjidka xaramka ah ee ku yaalla kacbada waa qibladii koowaad ee muslimiinta waana halkii loo dheemiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah ayaana barakeeyey masjidkan iyo hareerihiisaba allah casa wajalla wuxuu ku yidhi kitaabkiisa qur-aanka ah bilowga suuradda saddex iyo tobnaad ee al-israa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan u dheelminnay masjidka barakaysan ee al aqsa annagoo kasoo dheelminnay masjidka barakaysan ee xaramka masjidka al aqsana waa mid aan barakeennay asaga iyo hareerihiisa sidoo kale allaha u naxariistee imaam albukhaari ayaa saxiixiisa ku soo saaray xadiid uu wariyey abudar allaha ka raali noqde e abudar ayaa waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaan weydiiyey keebuu ahaa masjidkii ugu horreeyey ee dhulka la dhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa ku jawaabay masjidkii ugu horreeyey ee dhulka laga dhisa waxa uu ahaa masjidka xaramka ah abudar ayaa haddana rasuulka weydiiyey keebuu ahaa masjidkii xigay ee dhulka laga hirgeliyo rasuulka ayaa ku jawaabay waxa uu ahaa masjidka barakaysan ee al aqsa masjidka barakaysan ee al aqsa ayaa leh fadli iyo qiimo dheeri ah arrinkaasina waxaa tilmaamay rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo yidhi salaaddii lagu tukadaayey masjidka barakaysan ee al aqsa waxa ay ka fadli badan tahay salaadaha kale ee lagu tukado masjidka aan ahayn labada xaram shan boqol oo darajo qofkii ugu horreeyey ee dayactira masjidka al aqsa waxa uu ahaa saxaabiga jaliilka ah amiirkii mu'miniinta cumar binu khadaab allaha ka raali noqda ee sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada qoraaga maqaalka taysiir maxamed oo sii aanbaqaadaya maqaalkiisa ayaa leh masjidka al aqsa ayaa ka dhexeeya muslimiinta oo idil waana arrin uu allah sharcigeeyey oo uu sugay sidaa darteed muslimiinta oo idil waxaa waajib ku ah in ay difaacaan masjidkan ayna ka kiciyaan gumaysiga iyo rijsiga kayaanka yahuudda ee sahyuuniga ah kaasi oo nijaaseynaya masjidkan habeen iyo maalin dhanka kalena is-hortaagay muslimiintii ku cibaadaysan lahayd maalin weliba waxa aan maqalnaa iqtixaamaad iyo xookugallo ay sameynayaan ciidanka yahuudda oo ay ku tumanayaan sharafka masjidka daahirka ah ilaa masjidka ay ka dhigeen masrax ay ku ciyaaraan carruurtooda ayna ku baashaalaan dumarkooda ilaa barkood ay masjidka ka dhigeen goob ay ku tuntaan oo ay ku dhigtaan xafladahooda arooska ayna wasaqeeyaan masjidka hufan walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka daaciga lagu magacaabo taysiir maxamed waxaa la yaab leh iyadoo ay yahuuddu ku kacayaan falalka sidan u foosha xun in in badan oo muslimiinta ka mid ah ay kusii jeedaan waxyaabo maalaayacni ah oo markii horeba gaalada ugu talagashay in ay kaga mashquuliyaan diintooda iyo difaacashada dalkooda waxaad arkaysaa in dhallinyarada muslimiinta qaybo badan oo ka mid ah ay saacado badan ku bixinayaan daawashada ciyaaraha noocyadooda kala duwan ayagoona hal daqiiqa xitaa aan ku bixinaynin tatabuca qadiyadda iyo xaaladda walaalaheenna muslimiinta ah ay ku wajahayaan gudaha dalka falastiin taysiir maxamed ayaa waxa uu leeyahay dhallinyarada muslimiintai allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoomihiisa mu'miniinta ah u dirtaa afcaasha wa wanaagsan waxaad iska ilaalisaan in uu allah idin arko idinka oo kusii jeedo waxyaabaha liita ee aan macnaha lahayn dhanka kalena dayacaya uhiilinta diintiisa suuban kadibna uu allah idin dayaco idinka iyo arrinkiinnaba kadibna uu idinkaga bedel qaato addoommo idinka akhyaarsan oo idinka khayr badan kuwaasi oo ilaalinaya una jihaadaya diinta iyo sharciga allah maqaalka oo sii socda ayaa lagu yidhi dhalinyartii muslimiintai allah oga cabsada ummaddiinna oo allah tusa waxa raaligelinaya oo ah sidqi ballan oofin jihaad iyo ka tegidda waxyaabaha liita ee adduunyada taysiir maxamed oo ah daaciga qoray maqaalkan wacyigelinta ah ayaa waxa uu leeyahay allah ayaan ku dhaartaye inta aad ku mashquulsan tihiin daawashada iyo raacraacidda kubadda cagta iyo arrimaha kale ee adduunyada ayaa ka badan inta aad ku mashquulsan tihiin dhabagalka xaaladda ummaddiina dhaawacan iyo diintiina lagu soo duulay aan ku dadaalno inaan u istaagno difaaca masjidka barakaysan ee al aqsa iyo uhiilinta diinta allah si uu allah inooga bedel qaadan waxaana liibaanay qofka uu allah waafajiyo waxa uu jecel yahay raallina uu ka yahay waxaana ayaan darsaday qofkii uu shaydaan ka mashquuliya diintiisa iyo gudashada waajibaadka uu allah dusha ka saaray taysiir maxamed ayaa waxa uu leeyahay halkan marka aynu marayno waxaa laga yaabaa walaalka muslimka ah oo jecel diintiisa iyo ummaddiisa inuu isweydiiyo sideen ugu gargaari karnaa masjidka barakaysan ee al aqsa annaga oo ay dhammaan waddooyinkii inaga xirmeen madaxda dawaaqiidana ay juhdi walba ku bixinayaan sidii aan wax dhibaato ah loo gaarsiin lahayn yahuudda xaaqidiinta ah waxaan leeyahay walaal waxaad ogaataa inuu allah kuu waajibiyey in aad ugu hiilisa diintiisa naf maal iyo duca intaba haddii ay dawaaqiidda kaa hor istaageen in aad maydaanka dagaalka xaadirto ogow allah inuu kugu waajibiyey hadba intaad karto oo ay awooddaadu tahay ugu dambayntii qof walba oo muslim ah waxa uu walaalaha muslimiinta ee jooga falastiin ugu hiilin karaa maal duco iyo warbaahin intaba iyo in aad dhallinyarta muslimiinta ku boodhisid sidii ay ugu gurman lahaayeen walaalahooda reer falastiin waxaadna ogaataa haddii aad ka tagto wax ka mid ah waajibaadka uu allah ku saaray in maalinka qiyaamaha uu allah ku weydiin doono maalin ayn waxba tarayn xoole iyo caruur waxa keliya ee qofka wax tarayana ay yihiin camal saalix ah iyo taacada allah subxaanahu wa tacaala واظمه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan qaybta sagaalaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلام toddobaadkan xalqadeenna waxaan ku soo qaadanaynaa ahmiyadda maamulka
من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر maamulka iyo maareynta waa habka lagu gaaro ahdaafta loo dejiyay shaqo weliba oo la rabo in la qabto iyadoo la adeegsanayo hadba waxyaabaha nagu caawin kara xaqiijinta ahdaafteena cilmiga maamulka iyo maareynta ayaa qayb ka ah cilmiga bulshada wuxuuna kaalin muhiima ku leeyahay arrimaha bulshada ha ahaato maamulka guriga midka dhaqaalaha ama ciidamada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha cilmigan kaalinta weyn ku leh horumarinta nolosha bini'aadamka waxa uu islaamka u dejiyey xeerar ka duwan nidaamka ku dhisan afkaarta jaahiliyada qur-aanka kariimka ah ayaana lagu sheegay erey bixinta maamul إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم haddaba cilmiga maamulka iyo maareynta wuxuu ka mid yahay meelaha laga qiyaaso horumarka ay gaari karto bulsho weliba haddii ay bulshadu si wanaagsan u horumarayso cilmiga maamulka iyo maareynta sidoo kalena ay dhaqan geliso cilmigaas iyadoo ka shadaal qaadanaysa shareecada islaamka bulshadaasi waxay ku tallaabsanaysaa horumar iyo barwaaqo waxaa ka mid ah mabaadi'da maamul iyo maareynta uu u dejiyey islaamka oo muhiim u ah horumarinta bulshada islaamka kow mabda'a shuurada wuxuu ka mid yahay mabaadi'da muhiimka u ah horumarka maamulka markii maamulaha iyo shaqaalaha ay yihiin dad dhaqangelinaya mabda'a shuurada ayna wadaagaan aragtiyo kala duwan sidaasna ay ku wada shaqeeyaan waxay arrintaasi keenaysaa in ay guul wada gaaraan horumar ballaaranna ku tallaabsadaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون labo mabda'a cadaaladda wuxuu ka mid yahay mabaadi'da ugu muhiimsan ee maamulka iyo maareynta sababtoo ah diinteena suubanna islaamka ayaa mamnuucday in la sameeyo cadaalad darro markii la joogo maamulka waxaa waajib ku ah qofka maamulaha ah inuu si siman ugu cadaalad sameeyo dhammaan shaqaalaha qof walbana uu siiyo xaqiisa allah ayaa wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا arrinka saddexaad waa mabda'a mudnaanta kani wuxuu isku dheelitirayaa shaqada maamulka iyo maareynta waxaana dadka shaqada loo dirayo mabda' ahaan loo shardinayaa inay yihiin dad ka soo bixi kara shaqada loo diray sidoo kalena leh sifada ammaanada si horumar looga gaaro shaqo weliba oo la qabanayo mabda'an waxaa laga soo qaatay kitaabka qur-aanka kariimka allah jala jalaaluhuna wuxuu yidhi قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين afar mabda'a mas-uuliyadda waa in qof walba oo muslim ah uu si fiican u guto mas-uuliyadda uu hayo sababtoo ah qof weliba waxa uu maalinta qiyaamo hortegi doonaa allah subxaanahu wa tacaala nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa laga wariyey xadiid muujinaya ahamiyadda ay leedahay mas-uuliyadda
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه صناع الحياة أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا
maamulka waxaa asal u ah oo aan ka qaadanaynaa diinta islaamka maamulka islaamiga ahna waa midka ugu wanaagsan wuxuu ku dhisan yahay istaageerid iyo wadatashi sidoo kalena waxaa lafdhabar u ah in qof weliba uu dareemo mas-uuliyadda ka saaran shaqada uu hayo markii aan ka qaadano dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha kitaabka iyo sunnada sidoo kalena manhaj iyo dastuuran ka dhigano diinteenna suuban waxaanna xaqiijinaynaa horumar iyo guulo waaweyn oo ay ugu horayso raaligelinta allah subxaanahu wa tacaala لأننا صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يا راية تعلو يا راية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به نهجو لجنة الخلد هي فاشدو قرآننا يا راية تعلو يا راية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدو سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهاك عنه guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا